kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska barnaamijka waxaannu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa maamulka puntland sheegay in bisha februari koob iyo tobankeeda la qisaasi doono saddex nin oo kufsi iyo dil u geystay caayasho eliyaas aadan oo ahayd gabar labayo toban jir ah oo ku noolayd magaalada gaalkacyo waxaannu barnaamijka si gaar ah ugu eegaynaa siday dadka reer puntland uga falceliyeen xukunka lagu riday saddexda nin iyo waxa ay tallaabadani uga dhigan tahay dadka reer puntland bishii februari ee sanadkii ayay ahayd markii uu soo ifbaxay dilka iyo kufsiga lagula kacay caaisho eliyaas aadan taas oo si weyn argagax u gelisay guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer puntland ee ay masiibadu agtooda ka dhacday waxaynu ka codsanaynaa gabadhisaa loo galay in la soo qabto dhagar qabihiisaa u galay waa laysog yahay ilaahay subxaana watacaala ha noo soo qabto waxaan codsanaynaa puntland madaxweyne danay waxaan ka codsanaynaa gabdhaha kufsigaa laga daayo carruurta kufsigaa laga daayo nimanku ha naga xishoodaan ilaahay ha ka cabsadaan allihii abuurta ha ka cabsadaan ilmo yara oo labiyo toban jira bay soo dileen bay kufsadeen bay meel walba jeeceen ilaahay ha ka cabsadaan hooyooyinkood baan nahay walaalahood baan nahay xaasaskoodii baan nahay annagaa dhalnay habaryar baanu nahay eeddaanu nahay ilaahay hayni soo qabto ilaahay hayni soo qabto ilaahay hayni soo qabto dulmiga dulmiga dulmiga ilaahay soo qabto ilaahay soo qabto dulmiga gobolka midug ku jira annaga reer midug haddaan nahay dulmi baa ku jirnaa dulmi baa ku jirnaa gabdhihii baa la kursanayaa raggii baa la laynayaa dulmi baa reer midug ku jiraan ilaahay ha ka cabsadaan gadaal ha u noqdaan raggu ha kaco odayaasha ha kaco isimada ha kacaan madaxda ha kacdo ilaahay ha ka cabsadaan guddoomiyihii gobolka mudug ee dhanka puntland ee xilligii ay masiibadu dhacday cabdulqaadir xuseen nuur dir ayaa maalin kadib markii uu dhacay dilka caaisho elyaas waxa uu ka hadlay kulan ka dhacay iskuulkii ay caaisha dhigan jirtay hadday caddaato waxay mudan yihiin afar tuba in la dilo oo weliba meel fagaaraa lagu dilo oday iyo magaciis iyo anigu waxaan umalaya nin xishoonaya inuusan odhanaynin ninkaa hala sii daayo ama alla ka baqaya ama xishoonaya siisa falkaas gabadhaa yar oo labiyo toban jirka ninka faraxumayntana u geystay masana dilay oo dilka ugu daray oo inta soo qaadeen maydkeedii gurigooda soo hordhigay nin xishoonaya inta fagaaraysa soo taago yaan la dilin cadaar baanu iyo aab baanu ahay anigu inuusan odhanayn baanu malayn hadduu xishoonayo damiir ku jira guddoomiyihii hore ee maxkamadda raacfaanka gobolka mudug ee xilligaasi aadan maxamed faarax ayaa xilligaasi ballan qaaday wacadna ku maray in cadaaladda la marin doono cid kasta oo ku lug yeelata dilka caayisho elyaas dhacdo foolxun oo aada u xun bay ahayd xanuun kulul oo aad iyo aada u dhib badan oo soomaaliya iyo puntland iyo khaas ahaan gobolka mudug intaba maaragtay foolxumo iyo dhaawac ku ah ciddii waxa weeye insha allahu falkaas lagu qabto ama maratay waxa weyaan lagu soo cadeeyo o lagu keenana insha allah waxaan rajaynaynaa in maratay tilaabada sharciga in laga qaadi doono ilahayna waxaan ka rajaynaynaa in maratay dadkaas daalimiinta oo sameeyey falkaas in ilaahay soo qabtaan rajaynaynaa laamaha amniga iyo ciddii waxa weeye ku hawlan oo baaritaanka ku jirtana waxaan ku dhiirigelinaynaa dadkaas inay macnaha wax weyaan sharciga hor keenaan si waxa weeye tilaabada ay ku habboon looga qaado nabadoon cabdulaahi maxamed jibriil waa afhayeenka nabadoonnada puntland waxa uu sheegayaa in xukunka lagu riday saddexda nin ee lagu eedeeyey dilka caaisho eliyaas uu uga dhigan yahay tallaabo muhiim ah oo badbaado u ah guud ahaan gabdhaha soomaaliyeed ee jooga dalka waxaa dhacay arrin fool xun gabar gaban ah oo saqiir ah oo la dilay oo la kubsaday oo la dildilay oo la gogoyey oo misma reeriga soo hordhigay waxay ahayd arrin fool xun arrintaas raggii loo haysto saddexda nin ahaa annagu wixii shareecada islaamka iyo maxkamaduhu soo gaareen oo saddexdii maxkamadood bay isku soo raaceen markay u damaysayna mudayntii iyo xukunkii xilligii toogashada la gaaray aad baan usoo dhawaynaynaa waxaana u aragnaa inay tahay arrin horumar ah oo u ah gabdhaha soomaaliyeed badbaado u noqon doonta baan u aragnaa sababtoo ah dad islaama baan nahay sharcigana kama weyn waxalaala wixii shareecada islaamku waafaqsan oo cadaalad lagu salayo waa soo dhaweynayn waxay ila tahay inay noqon doonto tallaabo wanaagsan oo la qaaday oo xagga duniya xaq xagga aakhirada anfacaysa ummadda soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogaan gaar ahaanna reer puntland badbaado u ah gabdhaheeda nin walba oo gabdho waa gabdhaheen qof walba waa gabdhuhu waxay leeyihiin xurmo gaar ah qof walba oo nin raga oo meel kasta u joogada xil baa ka saaran gabar gabari waa gabar qabiil male waxba male ee mid sigiira hooyar nololkeeda badaa nabadoon cabdulaahi ayaa dhinaca kala sheegay maadaama nabadoonnadu ay yihiin kuwa iyagu mar waliba habdhaqameed ku dhammayn jiray godobta la kala galo ay hase ahaatee arrinta caaisho elyaas noqotay mid ay ku dhiiran waayeen inay galaan oo ay habdhaqameed ku dhammeeyaan arrintii nabadoonadu geli jireen waxay ahayd arrin caadi ah oo weligeeda rag isguli jiray rag isku dhintay iyo waxyaabo fudfudud oo maaragtay qabiilooyinka aano kala dhex marta oo qabiilooyin isku dilay oo isdilay iyo wax saasa bay weligeed dhamayn jireen haddana dhameeyaan laakiin arrintaani darooteedii ka weyn bay ahaydo arrin weyn bay ahayd oo ilaahbaa weyn aan caadi ahayn oo wadanka weligeed ka dhicin oo wax foolxun ah arrintaas oo kalena sharci iyo kitaabka ilaahay in lagu marayo maaha arrintii gadkii geedka iyo isu tanaasulkii iyo maaragtay isu salibkii wax lagu maaragtay wax laga qaban karo ma ay ahayn sidaa darteed in sharciga islaamka la mariyo oo waxay diinta islaamku ka qabto wadadeeda la mariyo ayaa xalku ahaa annaguna waa ku ganacsannahay oo hadda nabadoonadu arrintaas waxay ka midaysan yihiin qofkii dambi leh oo sharci la mariyo qofku hadduusan dambi lahayn sharciga sii daayo hadduu dambi leeyahayna sharciga dambi saara marka arrintaas annagu wixii wanaagsan oo dalka iyo dadka iyo diintaba badbaado u ah haddaan nahay nabadoonada raalliban ka nahay diyaar baan u nahay wax kasta oo dalka ka dhaca oo dhibaataana maaragtay inta badan nabadoonadu iyaga xiliyaha waxay u yihiin saldhig oo uga hawl badan dowlad hadday tahay iyo xataa isimada iyo cid walba oo maaragtay mar walba u taagan arrintaanina waxay ahayd waxaan arag oo la maqal oo laga sheekayn marka waxaan rajaynaynaa waxaasoo dame kalena inaysan dilkana udhici ilah idankiis dhalinyaraduna ka waantowdo gabdhahana la ilaaliyo oo gabdhaha aan mar dambe waxaasoo kale aysan dhicin soolxumada ah oo naxdinta leh sidaasaan rajaynaya umulkhayr cawaad waa saxafiyad iyo samafale degan magaalada garoowe waxaana ay ka mid ahayd gabdho sanadkii hore markii uu dhacay kufsiga iyo dilka loo geystay caaisha soo qabanqaabiyey dibadbaxiyo lagu dalbanayay in caaisha elyaas ay hesho cadaalad waxa ay ka hadlaysaa dareenkeeda ku aadan xukunka lagu riday raggii dhibaatada foosha xun u geystay caaisha elyaas xukunkan qof kastoo damiir le islamarkaana qolkan yani ogaa qaabku maray iyo meeshuu maray sanadku soo jiidanay soo jiitameeyey qof walba ku faraxsanaa anaguna dadkaasaan lamid ahayn aad baan usoo dhaweynay waa ku qanacnay waa ku faraxnay wax in badan sugayay bay ahayd de halka waxaa nooga muuqatay wixii muddo aan sugaynay in ay hirgashay waayo in badan baa maxkamadaha aan maxkamadda aan taagnayn hoofjoog u ahayn soo noqnoqonaynay la madaynayay de wixii wax badan aan ugu taa u taagnayn oo waxaweye qoraxda u taagnayn waayo waxaa sameynaa mudaraaraad dhaladeed tabeeba noo xiran yahay adku noo duuban yahay kelmada aan soo qaadanay waa waxa weeyaan caasho inay cadaalad hesho in dawladdu warcad ay kasoo saarto qoraxdaan istaagnay waxa weye waa soo noqnoqonaynay wasaaradda cadaaladdiisiisa cadaaladaan la kulmaynay meel walbo aan dhihi karno waa la geli karaa baan istaagaynay de wixii muddo aan usoo taagnayn dadku noo taagnayn kalow maxaa lagu dhamayn doonaa aan lahayn baa waxa weeyaan hirgashay oo suuro gashay rajo weyn baa qabnaa gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada aan ku noolnay puntland fal noocaas inuusan ka dhici doonin baan rajaynaynaa nin walbo waxaweye niyadiisa ay ku jirto inuu gabar walaashiisa soomaaliyeed ama puntland ba u dhalatay inuu faraxumeeyo kufsi u geysto afdil u geysto markaana dil u geysto waxaweye inuu ka waantoogaan rajaynaynaa falkaas hadduu arko xukunkaas uuba dhacaba sidaan rajaynayno dhacaan rajaynaynaa waa arkada waxaan rajaynaynaa qofkaas inuusan fal noocaasa xataa uusan niyadiisa gelin doonin cabdiweli maxamed cigaal waxa uu maamulo ka yahay dugsiga salaamaah ee ay dhigan jirtay caaisha xilligii uu dhacay dilka iyo kufsiga caaisha lagula kacay waxa uu qabay rajo xumo ku aadan in cadaaladda la marin doono nimanka geystay masiibada hadda oo dil toogasho ah lagu xukumay raggii saddexda ahaa ee lagu eedeeyey falkaasi maalmo kooban oo tirsanna ay ka harsan tahay xilliga la muddeeyey in qisaasta lagu fulinaya raggaasi ayuu cabdiweli waxa uu weli ka dhursugayaa in xukunka dilka ahi uu si cadaalad ah u dhaco wallaahi xukunka waxaan u arkaa inuu si cadaalada ku dhacay fulintiisana de waan sugaynaa inuu si cadaalada isagana ku dhaco waxaana dembigana waxa lagu ciqaabaya waxay tahay in gabar kastoo soomaaliyeed oo caasho lamida ay ku badbaado ma aha in la ciqaabayo keliya dadka caasho dhibta u geystay ee waxa weye in falkan uusi dib ugu soo noqon deegaanka iyo ummadda soomaaliyeed gabar soomaaliyeed oo dambana sida ay si lamidaba lala dhaqdo xukun wey waxa dhacay muddayna way dhacday muddadii waa la muddeeyey muddaynta iyo xukunkii inay si cadaalada u dhacaan oo dadkii la tooganaya ay noqdaan dadkii falkan geystay oo dambiilayaasha ah oo dembigii galay gabadha ka galay haddii uu xukunka dilka ah ee lagu riday saddexda nin ee lagu eedeeyey dilka caaishe elyaas aadan ayaa waxa uu noqonayaa xukunkii u horreeyey ee noociisa ah ee ka dhaca deegaanada puntland ee rag loo toogto kufsi iyo dil wada socda oo ay geysteen intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku eegayey maamulka puntland oo sheegay in xukun dil ah lagu fulinayo raggii saddexda ahaa ee lagu eedeeyey dilka iyo kufsiga caaishe elyaas aadan ee magaalada gaalkacyo ka dhacay bishii februari ee sannadkii laba kun iyo sagaal iyo tobanka intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo